Magaalada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose oo ah magaalo dhacda xadka kala qaybaya dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddooyinkii dambe waxaa ku soo badanayay ganacsiga noocyadiisa kala duwan. Tan iyo markii Dhoble loo magacaabay degmo ayaa waxaa batay kor u kaca ganacsiga bilicda degmada iyagoo ay ka shaqaynayeen arrinkaasi bulshada degmada iyadoon ayaaba lahayd magaalo horumarsan oo xuduud ku taala ayna isaga kala gooshaan. Gawaarida ayaa waxaa sababay in hadda sare u kacdo degmada laga dhigay. Ganacsiga ayaa qayb ka qaatay horumarkii bilicda magaalo walba taasoo kaliftay inay magaaladaasi la jaanqaaddo magaalooyinka waaweyn ee dalka. Dhoble ayaana hadda waddadaasi hayso iyadoo isku dayaysa inay la jaanqaaddo magaalooyinka waaweyn ee dalka maadaama ay xuduud ku taalo. Ganacsiga degmada ayaa inta badan waxaa ugu badan haweenka kuwaasoo door muhiim ah ka qaata ganacsiga degmada. Ganacsiga magaalada Dhoble ayaa waxaa sabab u ah inuu sare u kaco haweenka ganacsiyada noocyadiisa kala duwan ka hirgelinaya magaalada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose. Qaar ka mid ah dumarka ganacsatada ah ee degmada aan wareysi la yeeshay isla markaana muddo walba ay kusoo biiraan ganacsiga ilaa dhowr haween kuwaas oo hirgeliya ganacsiyo kala duwan ayaa sheegay in dumarka degmada ay door weyn ka qaadanayaan kobaca ganacsiga iyo bilicda magaalada.
Magacayga waa Amin Cabdulaahi Maxamed. Ganacsigaygana wuxuu yahay ganacsi jumlo ah dharka iyo dharka iyo agabka dumarka waaye kareemada dharka waxyaabahaas ayaan gadaa oo si jumlo ah u gadaa. Maasha Allah ganacsiga magaalada waa iska noor maalin mar waa maasha Allah si fiican baa wax lagaga gadanayaa maalmaal way dhacdaa in marmar way dhacdaa inuu suuq la-aan dhacdo haddana door aad u muhiimsan ayay ka qaataan haweenka ganacsiga magaalada iyo bilicda magaaladaba maasha Allah door aad u muhiimsan ayay ka qaadanaa iyagoo raggii meesha aysan ka maqlin haddana dumarka door aad door aad u muhiimsan ayay ka qaataan ganacsiga magaalada iyo kala socoshada magaalada iyo bilicdeedaba.
Waxaa la dhahaa Farxiin Maxamed aan ku noolahay magaalada Dhoble gaar ahaan suuqa weyn ee magaalada Dhoble ku yaal. Haweenka Soomaaliyeed inay ganacsi ku soo biiraan waa wax fiican ay shaqaystaan oo maxaan ku dhahay adduun weynaha ay la tartamaan adduunka wax wax kala wada waa un haween maxaan ku dhahay haweenka inay shaqaystaan dadkooda iyo dalkooda iyo ilmahooda iyo diintooda inay wax baraan inay wax u qabtaan waa sax